subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington habeenkii xalay ahaa waxaa xarunta dalka maraykanka ee washington d c lagu soo gabagabeeyey siduu soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo u s global leadership coalition kaasoo xubna ay ka yihiin dhammaan wasiiradii hore ee arrimaha dibadda maraykanka ururkan waxaa gobol kasta oo maraykanka ku yaala uu ku leeyahay dad matala dadkaasi waxaa ka mid ah saciide shaaciye oo gobolka minnesota ururkan u matasha nuur xasan nuur albukhaari ayay shirkii xalay uga warrantay waxa uu ahaa kulankan aan kasoo qayb galay ee ka dhacay washington d c isbutaga waxaa la yidhahdaa u s global leadership coalition waa isbutaga caalamiga ah ee maraykan hogaanka maraykan oo loogu talagalay yani ka shaqeeya arrimaha dibadda waxaa kasoo qayb galay marka dad aad yani hay-ada aad u fara badan oo arrimaha dibadda ka shaqeeya sida u s aidka sida maxay ahayd cargel sida u n ka ama unicef way joogeen yani books for africa every hay-ad oo arrimaha dibadda wadamada yani caalam caalamiga ah ka shaqeeya iyo waxaa ku jiray wasiirada kuwa nool hadda oo ugu horay colon bawo
waa xogayaashii hore ee arrimaha dibadda wasiiradii hore ee arrimaha dibadda oo dhan baa ku jira ee maraykanka ee maraykanka every sector oo looga hadlayo arrimaha dibaddana madaxdiisii waaya marka sanadkan maxay ahayd waxyaabaha ahaa maaragtay xoogga lagu saaray shirkaas wallahi shirkan ayaa waxyaalaha xooga lagu saaray sidaa la socod donald trump madaxweynaha wadankan waxyaalaha ku saabsan arrimaha dibadda badabkoodii waa uu jaray hay-adahana badankooda waxay la shaqeeyaan dadka dibadaha ayay la shaqeeyaan wadamada dhibaateysan ama ha noqoto soomaaliya east africa yemen ha noqoto meel maxay ahayd wadamada ayay ka shaqeeyaan u s a ha noqoto unita ha noqoto ha noqoto kulli meelahaasay ka shaqeeyaan marka waxyaalihii ay ku shaqeyn lahaa wax ku qaban lahayn badalkoodii ayaa la jaray maadaama arrimahaas ay jiraan shirkaa maanta wuu hordhac u ahaa waxay ahayd falanqayn lagu falanqaynaayo arrimaha yaala dhibka ay ku hayaan dadka yani ama arrimaha ka shaqeeya sababto markii wixii ay ku shaqeyn lahayn la jiro shaqaaligaa yaraan waxyaalo badan baa yaraan dhib baa u imaanaya hay-adihiaa maqalqogalaya marka in laga doodo madaxweynaha iyo congresska legislativeka lagala hadlo arrimaha muhiimada ay uleeyihiin maraykan in uu weli sidii hore u ahaado horjoog uu u ahaado adduunka maadaama hadda china joogta wadamo badanoo waxaa jira maraykan kula tartamaya awoodii uu lahaa marka in arrimahaas xoog la saaro lagana hadlo intaasoo hay-ada isku imaatay ilaa iyo shan boqol oo hay-ada joogtay waa gartay ay ka hadlaan arrimahan ha marka arrimaha soomaaliya ma looga hadlay shirka waa looga hadlay ha aniga waxa aan ka waxaa la ii magacaabay laba isbuuc ka hor inaan ka qeyqa minnesota yani aan ku jiro sidaas darteed ayaan meesha u aaday waxyaalihii marka maanta soo markii aan shaqeysan shalay waxyaalaha anything oo laga hadlayo aniga aan kusoo daray arrimaha soomaaliya marka waxaan soo xaqiiqsaday waxyaalo badan oo hadda arrimaha hay-adaha waaweyn oo dhan dalbid waxa u ah sida hadda soomaaliya iyo yeman oo kaleeto chapter kasta ama everything oo laga hadlaayo saldhig bay u yihiin gruub kasta markuu soo fariisto wuxuu ka hadlayaa arrin soomaaliya shacabka buu ka hadlayaa waxaan soo ogaaday in xataa waxaa joogtay u s aid baa joogtay u s aid chapterkeeda ugu horreeyey sagaashan iyo kow intii ka dambeysay ayay waxay ka furteen shalay marka waxyaalihii looga hadlay xafiiskaas iyo waxyaalaha uu qabanaayo iyo sababta hadda kow loo furay after nineteen ninety one ayaa looga hadlayay waxaa kaleeto oo oo aan la soo kulmay dad badan dad fara badan waxaa kamid ahaa nin awalna congress ahaa haatan united department of state ku jira waaxda arrimaha dibadda yimid oo hadda ka yimid jabuuti ka yimid su-aale cadeeda la iga weydiiyey yani in in wax laga arko soomaaliya waxyaalaha practicalka ee loo baahan yahay la taaban kara ah oo kow iyo laba iyo saddex la yiraahdo uu halgabgeli karo congress waxaan soo arkay rabo inuu baxo oo wadankii aado oo ah laba saac laga soo doorto wadankii statka minnesota dablooso intaan sanadka uusa dhamaan inuu soomaaliya aado waxa adduunka arrimaha dibadda marka aad fiirto looga hadlaya isaldhiga u ah ama ha noqoto legislativeka ama hay-adaha ha noqoto soomaaliya covid laakiin waxya waxyaalaha iga soo yaabya waxaa waaye intaas oo hay-ad iyo intaas oo gurub oo ka hadlaayo qof soomaaliya kuma jiro marka waan ku faraxsanahay in aan noqdo qof u ah ambassador arrimaha soomaaliya oo kaleeto inaan ka taabto meesha la isugu yimaado taas waxay ahayd siciido shaaciye oo ururka aanada gobolka minnesota u matasha ururka u s global leadership coalition oo ah urur ay ku midaysan yihiin wasiiradii arrimaha dibadda ee soo maray dalka maraykanka khadka telefoonka ayaa ugu warramaysay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari